wasaaradda haweenka jubbaland ayaa deegaanka habulo bartireer ku qabatay kulan looga hadlayay sida wax loogu qaban karo dadka baahiyaha gaarka qabo kulanka ayaa waxaa goobjoog ah madax ka socotay hay-adda u n d p iyo xubno ka socday wasaaradda haweenka jubbaland gudoomiyaha deegaanka buulo bartileh ee jubbaland isaaqa cabdulle hilowle iyo qaar ka mid ah dadka naafada ah ee deegaanka ayaa ka waramaya baahiyaha haysta halkan waxaa ka jira baahiyaad fara badan oo ay ka mid tahay dadka curyaamada oo meeshan waxaa waaye qaxootiyaalka ku badan oo magaaladii kismaayo dadkii laga soo raray baa lasoo dejinayaa dadka curyaamada eena sida gaarka wax loo soo siiyaa guryaha iyo dadka tabarta yaraa sida wasaaradda haweenka jubbaland ayaa deegaanka habulo bartireer ku qabatay kulan looga hadlayay sida wax loogu qaban karo dadka baahiyaha gaarka qabo kulanka ayaa waxaa goobjoog ah madax ka socotay hay-adda u n d p iyo xubno ka socday wasaaradda haweenka jubbaland gudoomiyaha deegaanka buulo bartileh ee jubbaland isaaqa cabdulle hilowle iyo qaar ka mid ah dadka naafada ah ee deegaanka ayaa ka waramaya baahiyaha haysta gaarka loo- looga soo siiyaa halkan waxaa laga heli karaa ilaa afar boqol oo qof oo curyaamo ah oon haysanin wixii curyaamada looga talagale ama mashquul ha ahaata gaarho- gaar u isticmaalaan ama gaari gacankii lagu soconaya ha ahaata ama qolada macnaha dhagaha naafada ka hor- u baahan dhagaha in laga buufiyo ha ahaata ama qolada indhoolaha oo indhaha cawcawga ka ho- ookiyaalaha iyo haddii wax si gaar ah u caawi helaan iska socon kara ha noqoto waxaan marka codsanaynaa baahiyaadkaas wali waa inoo imaaday wasaaradda haweenka jubbaland baahidaa halkaa boqolkiiba waa laba boqol waay baahidaa zaa'iday ugu badan tahay halkan markii la dhaha dadka naafada e boqolkiiba laba boqol waay halkan marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in halkan ay kasoo bixi doonta eh, tuulada ugu dadka badan oo naafooyinka laga helay inay noqonaysaan rajaynaa insha allahu tacaala booqashadiina waa idinka mahad celinaynaa een, wasaaradda haweenka iyo een, maxaa yidhay boqortooyada sacuudiga iyo u n d p waa idiin mahad celinaynaa marka koowaad maadaama aad een, in aad soo safarteen oo maxaa yidhay si aad xogtanada u heshaan een, waa idinka mahad celinaynaa intaas kadib een, xaqiiqdii sida uu guddoomiyaha u sheegayba baahi weyn baa halkan ka jirta een, dadka baahida gaarka qaba ama curyaan hana fadhi ha noqdo ama qof baralays ha noqdo ama mid ha noqdo dhagala ama maxaa ahayday een, waa sidii guddoomiyaha u sheegay weeyo Een, haddayba kun gaaraynin boqolaal inta sida uu sheegay baa waa laga helayaa marka baahida een, waxaa weeye ilaahay baa dabooli karaa Een, aad bay u badan tahay Een, idinna waa idiin mahad celinaynaa maadaama aad baahida iyada inaad ogaataan een, aad u soo safarteen waan idinka mahad celinaynaa waad mahadsantihiin sida aad noo soo booqateen aad mataqaanaa aad ni- noo soo hurteen naftiina sife ay u ogaataan waxyaabaha ka jiro deegaanka iyo barakacyaasha iyo dad badan oo meeshaan la keenay oo aada u badan kuwo kalena hadda la keeni doono marka waa badan yihiin run ahaantii curyaanta boqolkiiba sida la sheegay kumayaal ay kor u dhaafayaan waayo dalka wuxuu soo maraya dhibaatooyin badan welina waa dul saaran yihiin dhibaatooyinkii marka insha allah waxaan rajaynaynaa inaan idin soo dhaweyno inaad kolley waxaan rajaynayaa aad waxaa waxaa ugu talagasheen aad si nidaam usoo gaarsiin doontaan axmed faarax sheikh cabdi madaxa mashruuca w b b ayaa sheegay in mashruucyada caawimaadda ay soo gaarsiin doonaan deegaanka mashruucan waa mashruuc hordhac ah weli si toos uma bilaabanin hadda laakiin waxaan u imaanay in wacyigelin inaan sameyno oo baahi dadka baahida qa- ga- gaarka qabo iyuu si toos u iyuu u abaara oo ay- ay macnihi igu qosayaa marka aniga waxaan u imaanay hadda celdaallo wanaan soo marnay celdaallo tuwaan soo marnay shalay iyo maanta waxaan joognaa tuulada la dhaho gobola bartira marka waxaan u imaanay inaan u kuurgalno bu- baahida dadka baahida qaarka gaarka qabo dhibaatooyinka iyo waxyaalaha ay u baahan yihiin iyo wixii marka ay- ama cawanada ay u baahan yihiin iyo wax laga qaban karo aan ogaano iyo wacyigelin inaan siino wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka jubbaland ayaa muddooyinkan ku howlaneed u kuurgalidda xaaladaha dadka baahiyaha gaarka qabo iyadoona deegaanada qaar ay u sameysay wacyigelinno